bsmi اllahi الرxman الraxيim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin slى اllah wslm عlىa nabiyina mxamadi wعlى alihi وsaxbihi ajmaciin ama bacdu qaala اlimaamu abu dawuuda sulayman bnu اlashcaf aلsijistaaniyu raximah اllahu tacaala baabun fii waطi sabaaya baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fii waطi sabaaya fii axkaami waطi sabaaya kuwa lasoo qafaalay haweenka ah jimaacooda ama utegistooda axkaamta ku soo aroortay caddaynteediiba u baab yahay sabyi marka waxaa weeyaan dadka noolnool waxyaabaha gaalada laga qaado ee dagaalka looga qaado ayaa waxay isugu jiraan waxna waa amwaal waxna waa dad nool oo waa nufuus dadka noolnool wixii niman rag ah oo dagaal marka qalab qaadi karo axkaamul asraa waxa la yidhaahday leeyihiin axkaamta maxaabiista taana marka waxaa weeyaan maslaxada markaa jirta imaamka uu arkayo ee islaamka iyo muslimiinta u roon ayuu marsiinayaa biqowlihi tacaala yacnii xataa idaa adkhantumuuhum fashuddu اlwahaaqa faima manan bacdu waima fidaa'a inuu iskaga galladaysto uu iska daayo ama inuu fidaa iyo furasho sameeyo iyo inuu laayo oo dhammaantood uu wada dilo wada dilo sida nebigu uu bani quraydo ku sameeyey intuba imaamka ayaa iskale taas wixii rag ah ee qalab qaadi karo wixii iyaga aan rag ahayn oo dumar ah iyo yacnii ilmo yaryar ah ayagu waxay galaan sabyi ayaa la yidhaahdaa kuwaas dil ayagu ma lahan addoonsiyay leeyihiin bimujarad qabsashada la qabsadee la qaado ayayna waxay ku noqonayaan addoommo waa la qaybinayaa sida amwaasha loo qaybiyo oo kale marka hadiga sida uu yahay marka taa buu ka warramayaa haweenkaa ilmaha waa la addoonsanayaa haweenku iyagu marka de addoon bay noqonayaan addoommo haddii ay noqdaanna axkaam waxay leeyihiin qofku goormu u tegi karaa naagtii addoon ahaanta oo u helay ee sabyiga qafaalka ku timid goorma ayuu markaa u tegi karaa badanaana sabyigu iyo wuxuu ku dhacaa dagaalka weerarka ah oo muslimiintu intay iyagu weerar ahaan u qaadaan oo daartii gaalada ay gacanta ku dhigaan ay qabsadaan ilmihii iyo naagihii markaa soo wareego xaggooda ku soo wareego yaa sabyi noqonayo sabyigaa markaa iyuu ka hadlaya halkan ayb qofkii la siiyo goorma marka uu wadci ku samayn karaa iyo jimaaci karaa waxaa sidoo kale un la mid ah oo ilxaaq ahaan u raacayo mas'aladan addoonta cusub ee uu soo gato maba soo qafaalanin laakiin suuquu ka soo gaday addoon see iyada wadcigeeda iyo ma iskaga tegayaa mar allaala markii uu gacanta ku soo dhigo ee uu soo gato ma iska jimaacayaa mase axkaam baa jirto axkaamtaasuu rabaa marka inuu baabkan uga hadlo laba xaalad unbayna mid tahay inay uur leedahay uur muuqdo lagu soo gaday inaynan uur lahayn hadday uur leedahay uma dhowaanayo ilaa ay uurkaas ka dhigto markay uurkaas dhigto kadib ayuu markaa inuu jimaaco ama naagaysto markaa ay u bannaanaanaysaa haddaynan uur lahaynoo xaa'il ay tahay oo caloosheedu ay maran tahayna oo ilmahi waxaa aanay ku jirinna hal xayd ayuu sugayaa istibraa' ayaa la yidhaahdaa hal mar haddii markaa uu xayd ku dhaco caloosheedu inay maran tahay baa raximkeedu inuu maran yahay baa lagu fahmaa wixii ka dambeeya marka isagii waa iska samey waa iska wadan karaa laakiin isagoon istibro samaynin ama iyadoo uur leh inuu jimaaco oo u tago ma bannaana iyadu taanayb qaala alimaamu abu daawuud raximahu اllahu tacaala markaa sidaana waxaa loo yeelayaa ansaabtu inaysan isku dhex qaldamin nasabyaalku ayb qaala alimaamu abu daawuud raximahu اllahu tacaala xadaanaa cubaydullaahi bni cumara bni maysara وهو الqwاrيري قال أخبرنا يزيد بن زريع وهو البصري قال أخبرنا سعيد هو بن سعيد بن أبي عروبة عن قتاadة عن صالح أبي الخليل عن qتاadة عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخdري أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وaليه وسلم nebiga bacaa yowma xunaynin maalintii xunayn ayuu diray bacan yacnii ciidan buu bixiyey ou diray ilaa awdaas awdaas meesha la yidhaha ayuu u diray awdaas waa magac waadi waadi oo waadiyaalka meelaha ku yaallay mid ka mida magacii weeyaan falaquu waxay la kulmeen caduwahum cadowgoodii bay la kulmeen dadkii uu diray faqaataluuhum way la dagaalameen fadaharuu calayhim way ka adkaadeen wa asaabuu lahum waxay ka heleen oy ka asiibeen sabaayaa haween markaa iyo ilmo qafaal maxaabiis markaa rag yacni naaga ah bay ka heleen iyo ilmo fakaanna unaasan dad waaba iyagoo min asxaabi rasuulillahi sala allahu calayh ali wasalam nebiga asxaabtiisa ka mida taxarajuu inay ka yacnii ay u arkeen dembi fakaanna unaasan dad waaba iyagoo min asxaabi rasuulillaahi ka mida se dadka oo min asxaabi rasuulillaahi ka mida sala allahu calayh ali wasalama taxarajuu yacnii ay markaa isdembaajiyeen oy dembi ishaleeshiiyeen oo ay dembi ka cabsadeen min khishyaanihinna iyaga jimaacooda inay markaa kaga cabsadeen dembi amau idinka raaca ay is yidhaahdeen ayb min khishyaanihinna iyaga jimaacooda min ajli aswaajihinna nimankooda dartood ayb min ajli aswaajihinna nimanka iyaga qabo ile naaga la qabay ahaayeen kuwan lasoo qafaalay nimankaa qabo darteed ayay marka waxay is yidhaahdeen arrintaa amay xun tahay oo way cuslaysteen ayb inay hore ka jimaacaan min ajli aswaajihinna nimankooda dartood oo min almushrikiina ah faanzala allaahu ilaahay wuxuu soo dejiyey fii daalika shaniga dhexdiisa waalmuxsanaatu min annisaa'i ilaa maa malakat aymaanukum waalmuxsanaatu baa idinka xaaraam ah min annisaa'i xaal ay naagaha ka mid yihiin kuwaas muxsanaadna waxaa lagu macneeyaa ilaa qur-aanka waxay ugu soo aroortaa saddex macno almutasawijaat kuwa la qabo alcafiifaat kuwa dhowrsan alxaraa'ir kuwa xorta ah saddexdaas macnay qur-aanka ugu soo aroortaa macnaha hadda halkan loo jeedo aayaddan loogu jeedo waxaa weeyaan almutasawijaat kuwa la qabow marka waxaa laga soo hadlaya aayaddii tan ka horraysay naagaha qofka ka xaaraamta ah kuwana nasab ahaanay xaaraan uga yihiin kuwana radaac kuwana musaahara midna waxaa weeyaan nikaaxa nin kale ay yacnii ay naag u tahay oo isagu uu qabo darteed ay xaaraan uga tahay ayb waalmuxsanaatu baa la idinka xarimay kuwa la qabo oo nimanka leh ayilmutasawijaat waaye min annisaa'i xaal ay naagu naagaha ay ka mid yihiin kuwaas ilaa maa mooyaane kilaa maa mooyaane malakad ay milkisay aymaanukum midigyadiinna yacnii naagaha la qabo waa la idinka reebay ilaa aad kuwa aad idinku milkisaan maahan ood gacanta ku soo dhigtaan oo dagaalkii ku qafaashaan ood ku qabataan maahan kuwaa iyagu marka la idinkama xaaraantinimaynin laakiin waa haddaad istibraa' ku samaysaan kadib sida axaadiidta dambe ay sheegayso marka iyaga hadda waxaa la diidayaa cabsida ay ka cabsadeen naagahan waa la qabaa darteed uga cabsadeen taa cabsi ma lahane axkaamtii la marinayo haddii la mariyo waa idin waa iska haysan kartaan ayb macnuhu marka sidaa weeya ay fahunna iyagu lahum ay fahunna haweenkaa mutasawijaadka lahum nimankan baa iska leh yacnii iyaga ayaa iska le fahunna hay fahunna haweenkan mutasawijaadka lahum nimankan marka qafaalay xalaalun bay u yihiin xalaal idanqadad hadday gutaan ciddatuhunna ciddadooda hadday dhammaato idanqadad hadday dhammaato ciddatuhunna ciddadoodu hadday dhammaato ciddaduna waa hal xayd hadday uur aysan lahayn hadday uur leedahayna inay uurkii dhigtaan xadiidkan marka se waa saxiix macnaha uu tilmaamayana marka waxaa weeyaan haweenta haba la qabee midda la qafaasho ee gacanta lagu soo dhigo ee markaa qismo ahaan loo siiyo ninba hadday doonto hore ha u lahaate ee marka waa un ninkii marka ay doon ahaanta ugu soo dhacday gacantiisa ay ku soo dhacday xalaalay u tahay hadday ciddadeeda dhammaato qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaana الnufayliyu wahuwa abu jacfar الnufayliy cabdالlahi bn muxamed qaala akhbaranaa miskiinu qaala akhbaranaa shucbaةu can yaziid bni khumayrin can cabdالraxmaan bni jubayr bni nufayrin can abiihi can abi اdardaa ana rasuula اllahi sala اllahu calayh ali wasalam rasuulka kaana wuxuu ahaa fii qaswatin duulaan ayuu nebiga ku jiray duulaan dhexdii ayuu ahaa fa ra'aa wuxuu arkay imra'atan haweeney buu arkay mujixan bilaheedu dhammaadeen oo yacnii inay dhasho ama umushoba ku dhow naag yacnii inay umusho ku dhow ayaa marka nebiga calayhi salaatu wasalaam uu dagaaladiisii mid ka mida uu ku arkay ayb fara'aa wuxuu arkay imra'atan haweeney buu arkay mujixan dhalmadeedu ay dhowaatay yacnii bila dhammaysatay ayuu arkay fa qaala waxa uu yidhi lacalla saaxibahaa saaxibkeeda yacnii ninkii iyada helay oo addoon ahaanta ay ugu dhacday waxaa laga yaabaa alama bihaa inuu taabtay inuu markaa u tegey oo u taabtay yaa la arkaa qaaluu waxay yidhaahdeen nacam haa wuu u tegey qaala waxa uu yidhi laqad hamamtu waxaan hamiyey an alcanahu inaan lacnado ninkaa isagaa lacnatan lacnad lacnadda oo tadkhulu macahu la gasho isaga fii qabrihi qabrigiisa la gasho lacnad markaa qabriga uga daba tagtoo la gasho yaan hamiyey inaan lacnado kayfa sidee baa yuwariuhu oo u dhaxal siinayaa cunugaa uurka ku jiro nin kale yacnii ay u leedahay sideebuu u dhaxal siinayaa isaga isu dhaxal siinayaa wa huwa walxaal huwa isaga oo laa yaxillu lahu aan u xalaal ahayn wakayfa sideebaa yastakhdimuhu oo u adeegsanayaa walxaal huwa isaga oo laa yaxillu lahu aan xalaal u ahayn xadiidkan marka waa saxiixa muslim baa wariyey waxaana laga qaadanayaa naagta uurkeedu muuqdo inaan marnaba yacni inaynan bannaanayn in qofka isagoon ilaa ay uurkaa ka dhigto inuu jimaaco ama uu u tago inay xaaraan ka taha laga qaadanaya xaaraanta xurmadana waxaa laga qaadanayaa lacnadda laqad hamamtu an alcanahu shayga nebiga uu lacnad ku tuurayo shay oo karaahaa ma aha oo karaahadan fuqahadu ma ahane waa shay xaaraan ah unbuu ku imaanayaan arrintaa marka inay xaaraan tahay baa laga qaadanaya naagtii oo marka uur leh in ninkii markaa iyadoo sabyi ah markaa uu jimaaco oo u tago isagoon markaa aan iyadoon uurkii dhigin uma bannaano mas'aladan marka sabyiga xaggeeda waa laysla ogolyahay iyo midda iyadu markaa waxaa weeyaan waxaa u laysku khilaafsan yahay midda zinada uurku haddii uu yahay uur zino shaaficiyada iyo xanafiyadu waxay leeyihiin waa ku dhacayaan wax dhibaataa ay leedahay male yacni markaa xurumo uu leeyahay male uurka zinada wujuuduhu waa ka cadamihi ninkii marka iyada uurka u yeelayo xaaraanta ugu yeelay iyo hayruhuba haddii markaa si ay markaa caqdi oo ugu dhaco waa iska yacni waxaa weeyaan waa jimaaci karaa sidaasay iyagu leeyihiin shaaficiyadu karaahay ka cabbirayaan xanafiyaduna ilaa caqdiga ha dhaco laakiin ha iska sugay leeyihiin inta uu ay ka dhalayso ayb shaaficiyaduna marka iyagu waa karaaho un bay leeyihiin xataa intuu guursado haddii uu jimaaca xaaraan kuma uusan dhicin maxaa yeelay wax xurmaa oy zino uurkeed uu leeyahay ma leh middan laakiin sabyiga waa ogol yihiin naag yacnii dagaal lagu soo qabtay oo uur leh in loo sugaayo bacdu ahlilcilmina axaadiid soo socota laa tuuda'u xaamiluntaa xaamiluntaa waxay leeyihiin marka waa wasfi caama waay waa nakira oo fii siyaaqi fii siyaaqi nahyi ama fii siyaaqi nafyi dhacday waaye tacummu marka zino iyo kayrkeedba uurka waa soo gelaa marka ile xaamilun baa la yidhi wuxuuna markaa nebiga ku cileeyey kayfa yuwariuhu sideeba u dhaxal siinayaa walxaal huwa isaga oo laa yaxillu lahu aan xalaal u ahayn macnaha waxaa laga wadaa hadduu ninkan naagtana uur leh ou jimaaco oo isagana biyihiisa meeshaa ku waraabiyo hadhow marka addoonka ninkan cunugan marka uurka ku jiro wuu tirsanayaayo cunugkiisaabuu ka dhiganayaa mana dhalin isaga mana lahan xalaalna uma aha dhaxalna uma laha sideebuu marka isagu hadduu dhinto cunugan marka dhaxalkiisa u qaadanaya cunugan see dhaxalkiisa u qaadanaya ninkan maba u xalaal aho maba dhalin isaga wa kayfa yastakhdimuhu sideeba u adeegsanayaayo addoon oo uga dhiganayaa walxaal huwa isago laa yaxillu lahu aan xalaal u ahayn see addoon uga dhiganayaa ayb caanidaa marka ayay ku macneeyaan macno kalena marka way sheegaan kaasaas hadda marka daahir oo loo badan yahay marka hadday uur leedahay sabyigu aweenta yani sabyiga ka mida inay intay ka dhigto inaan loo tegi karin qaala xadaanaa camr bnu cawn qaala anba'anaa shariikun wahuwa bnu cabdillaahi shariiku bnu abi cabdillaahi naqaci can qays bni wahbin can abiاlwadaak can abi saciidin اlkhudriy warafacahu uu kor yeelay annahu qaala waxa uu yidhi fii sabaayaa awdaasin annahu qaala waxa uu yidhi fii sabaayaa awdaasin awdaas yacnii sabyigeedii laga keenay laa tuuda'u xaamilun laa tuuda'u lama jimaaco oo looma tago xaamilun mid uur leh xataa tadaca intay ka dhigto walaa hayru daati xamlin uur midaan u saaxiib ahayna lama jimaaco looma tago xataa taxyada intay ka xaysho xaydatan hal xayd xadiidkan labadiiba waa tilmaamo xaa'ilkii iyo xaamilkii labadaba haweenta xaa'ilka ah ee iyadu aan rixmkeedu uu maran yahay waa in hal xayd la sugto ayb hadday tahay kuwa aan xaydin oo xaydkii iyo waxaa ka yacnii ka quustay oo kalena bil meelaha marka in loo kaadiyo ayb rixmka unbaa markaa lagu hubsanayaa iyada amaa midda muctadada iyada saddex xayd ama saddex duhri bay sugaysaa sababta iyada waxay tahay axkaam rajcaa ku tacalluqdo isu soo noqod baa la rajayn karaa xoogaa waqtiga waa loo dheereeyey kaas marka amaa middan iyada ninkan addoon ahaanta ayuu u helay dan xaajana marka waa ka leeyahay hal xayd unbaa ha sugan la yidhi marka ayb ayb xaydkaasay marka ku tirsanaysaa iyadoo xayd qabta hadduu milkiyo oo markaasba xayd u joogo culammadu waxay leeyihiin kaa tirma la tirinayee xayd dambe oo musta'nafoo gadaal laga keeno iyay suganaysaa hadday yar tahay ama ay weyn tahayna hal bil unbaa marka waxaa weeyaan u ku xasilayaa istibraheeda ama saddex biloodna qaar culammada ka mida baa gaarsiiyaan xadiidkan marka buluqulmaraamka ibnu xajar wuxuu yidhi saxaahu اlxaakim ayb waxuuna shaahid ayuu sheegay min xadiid ibni cabbaas oo fii sunani daara quطni ku sugan xadiidkan shariik baa sanadkiisa ku jira laakiin shaahidka ibnu cabbaas ee daara qutni uu warinayay isnaadkiisu uu jayidka yahay ayuu ku xoogaysmayaa shaahidkuna wuxuu ahaa nahaa rasuulu اllahi salى اllahu عalيh ali wasalam an tuuda'a xaamilun xataa tadac aw xaa'ilun xataa taxiid sanadkeeduna waa xasan qaala xadaana الnufayliyu qaala akhbarana moxamed bnu salmة wahuwa albaahiliyu can moxamed bni isxaaq qaala xadaanii yaziid bnu abi xabiib can abi marsuuqin can xanashin aلsancaaniy can ruwayfic bni haabitin اlansaariyi qaal qaama fiina khaiiban qaala waxau yidhi qaama fiina khaiiban baa kacay khaiib yaa dhexdeenna ka istaagay qudbaynayo qaala waxa uu yidhi amaa inii anigu amaa inii aquulu lakum waxaan idin dhahayaa amaa inii maxaa idin dhigan laa aquulu amaa inii laa aquulu lakum anigu idin dhihi maayo idinka ilaa maa samictu rasuula اllahi salى اllahu عalيyh ali wasalam waxaan uu nebiga ka maqlay mooyaane wax kale idin dhihi maayo sidaabaa marka uu yidhi ilaa maa samictu rasuula اllahi salى اllahu عalيh wali wasalam yaquulu waxaan nebiga ka maqlay isagoo dhahaya yowma xunaynin mooyaane qaala waxau yidhi laa yaxilu limri'in qof uma xalaal ah yu'minu billaahi alla rumeeyey walyowmi اlaakhiri rumeeyey an yasqiya inuu waraabiyo maa'ahu biyihiisa uu ku waraabiyo zarca hayrihi hayrkii abuurkiisa hayrkiis abuurkiisii inuu biyo kuwiisa ku abuuro ma aha inuu ku waraabiyo laa yaxilu limri'in qof uma xalaal aha yuuminu billaahi walyowmi alaakhiri alla i aakhiro rumeeyey an yasqiya inuu waraabiyo maa'ahu biyihiisa zarca hayrihi hayrkiis abuurkiisa inuu ku waraabiyo ma aha yacnii ityaana alxubaala buu u jeedaa kuwa uurka loo loo tago walaa yaxilu limri'in qof uma xalaal aha yuuminu billaahi walyowmi alaakhiri alla i aakhiro rumeeyey an yaqaca inuu dhaco cala imra'atin haweeney uu ku dhaco min asabyi qafaalka ka mida kuwa la qafaalay inuu ku dhacaa uma xalaal ah xataa yastabri'ahaa intuu ka hubsado istibraa uu ku sameeyo istibri'una hal xayd buu ku xasilaa walaa yaxilu limri'in qof uma xalaal ah yu'minu billaahi alla walyowmi alaakhiri rumeeye an yabiica inuu gado maqnaman wax la soo haniimaystay xataa yuqsama intii laga qaybiyo yacnii qofka intaan haniimada la qaybinin inuu haniimada iibiyo ma bannaana maalan xoolihii haniimadaa la soo qaaday weli dadkii looma qaybinin inaad adiga sii gadood nin kale tiraa haniimadeydii aan kaa gaday waxaay waxa keen intaasoo lacaga welina aan lagu qaybininoo haniimadii aan qasmi lagu samaynin ma bannaana maxaa yeele waa baycu maa laysa cindaka waxaan agtaada oolinood gadaysid ayb xadiidkan ibnu xibbaan waa saxiix yeelay bazaarna waa xasaniyey ayb alimaamu tirmidina sidoo kale wuxuu yidhi xadiidun xasanun ayb waxaana laga qaadanayaa macnihii axkaamta inay tahay aweenta hadday uur leedahayna in loo taga ma bannaana sabyiga hadday xaa'il tahayna waa iyadoon istibraa' lagu samayn inaan loo tegin ayb ayb qaala xadaanaa saciid bnu mansuur qaala xadaanaa abu mucaawiya wahuwa moxamed bnu khaasim adariir can ibni isxaaq bihada alxadiidi qaala waxa uu yihi xataa yastabri'ahaa inta uu ka hubsanayo yanii uma bannaana midkiin mid alleh aakhiro rumeeyey haweeney inuu u tago sabyiga ka mida xataa yastabri'ahaa intuu ka hubsanayo bixaydatin uu ku hubsanayo hal xayd zaada fiihi wuxuu ku daray bixaydatin wa huwa wahmun waana wahmi ziyaadada min abi mucaawiyata ka ahaatay wa huwa saxiixun fii xadiidi abi saciid bixaydatinta xadiidka abi saciiday saxiix ku tahay amaa xadiidkan isaga kan oo min xadiidi ruwayfic iyada bixaydatinta kuma ahan sawaab yani saxiix kuma ahan zaada wuxuu ku daray waman kaana yu'minu biاllaahi walyowmi اlaakhiri qofkii alle aakhiro rumeeyey falaa yarkab daabbatan yaanu korin daabbad min fay اlmuslimiina muslimiinta faygooda ka mida xoolaha ay muslimiinta qaataan marka xataa idaa acjafahaa markuu weyd ka dhigo oo uu caateeyo raddahaa fiihi uu ku soo celiyo marka faygii dhexdiisa yanii midkiinna yaanu iska qaadanin haniimada ama fayga intuu ka qaata neef sida uu isticmaalaya u isticmaalaya markuu caato ka dhigo markuu caato ka dhigo marka inuu ku soo celiyo saa ayaanu yeelin haddii laakiin isaga haniimo ahaan loo siiyo dee maalkiisiiba ay noqonaysaa milkigiisa hadday tahay maal baytulmaalka yaallana inuu intuu iska qaato isaga gaar ugu danaystaa ma aha waman kaana yu'minu biاllaahi walyowmi اlaakhiri alle aakhiro qofkii rumeeyey falaa yalbas younan labisanin hawban maro min fay lmuslimiina muslimiinta faygooda xaggiisa yaanu ka labisanin xataa idaa akhlaqahu markuu baaliyeeyo ou maradii yacni ay duugowdo kolkuu duugeeyo raddahu uu celiyo markaa uu celinayaa fiihi yacni filfay-i fayga markaa uu ku soo celiyo yani intuu maro isticmaalu qaato markuu duugeeyo dabadeed uu faygii ku soo celiyo sidaa hadduu alle aakhiro rumeeyey younan samaynin qaala abu daawuud alxaydatu laysat bimaxfuudatin wa huwa wahmun min abi mucaawiya weeyaan ayadadu marka waa wahmi laakiin xaggay wahmi ku tahay min xadiidi ruwayfic ama min xadiidi abi saciid wahmi ma ah iyada khulaasatu lqowl naagtu hadday xaamilo tahayna waa inay intay ka dhigto muu tegi karo hadday naagtu xaa'il ay tahayoo aynan uur lahaynna hal xayd ayuu ku suganayaa oo istibro kaga samaynaya baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii jaamici nikaaxi nikaaxa axkaamtiisa kii ururinayey baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii jaamici nikaaxi ayb fii jaamici axkaami الnikaax nikaaxa axkaamtiisa ama aadaabtiisa midkii ururinayey waxaa weya nooc khaasa ma aha masaa'il marka mansuuraad ah ayuu baabkan isugu geeyey hal mas'ala marka uma uunan guntin waanuu marka sidaasu ka wadaa qaala xadaanaa cuثmaan bnu abi shayba wcabdullaahi bnu saciid wahuwa abu saciidin اlashaj qaala ahbaranaa abu khaalid yacni sulaymaan bna xayaan wahuwa abu khaalid alaxmar saduuqun yahim akhraja xadiiثa asxaabu اlkutub الsitt can ibni cajlaan moxamed bni cajlaan almadani can cmr bni شhucayb can abihi can jadihi can الnabiy salى اllahu عalيyه ali wasalam qaal إida taزawaja axadukum midkiin haddii uu guursado imra'atan haweeney aw ishtaraa khaadiman ama khaadim ou gato yani qof khaadima ou soo gato adoon iyo wax la mida falyaqul ha yidhaahdo allaahuma innii as'aluka khayrahaa allaahuma yaa allaahu allahu innii as'aluka waxaan ku su'aalanayaa khayrahaa haweentan khayrkeeda wa khayra maa jabaltahaa iyo wa khayra maa kii khayrkiisaan ku weydiisanayaa jabaltahaa aad ku uuntay calayhi isaga korkiisa aad ku abuurtay wa acuudu bika waxaan kaa magangelayaa min sharrihaa sharteeda wa sharri maa jabaltahaa iyo wa sharri maa kii shartiisa jabaltahaa aad ku abuurtay calayhi korkiisa wa ida ishtaraa baciiran hadduu iibsaday ratina falyakhud ha qabto bidirwati sanaamihi kuruskiisa baarka ugu sarreeyo yacnii ratiga kuruskiisa meesha ugu sarraysa hataa ha qabto walyaqul ha yidhaahdo midla daalika allahuma innii as'aluka khayraha wa khayra maa jabaltaha calayhi wa acuudu bika min shariha wa shari maa jabaltaha calayhi marka hadduu rati gadanayo iyo hadduu gadanaya yacnii ama hadduu haween soo guursado ama addoon uu iibsanayo kale sidaan ha yidhaahdo ratigii marka riwaayadan waxay tilmaantay baarka kurskiisa ugu sarreeya ha qabto ducadan ha akhriyo haweentana marka waa imaanaysaa riwaayada kale qaala abu daawuud zaada abu saciid abu saciidin alashaj cabdullaahi bnu saciid laba sheekho ile abu daawuud lahaaye cusmaan iyo iyo waxaa weeyaan cabdullaahi zaada abu saciid isagu wuxuu ku daray cabdullaahi bnu saciid waa abu saciidkee uma liya'hud ha qabto haweenayda binaasiyatiha fooddeeda waliyadcu bilbarakati baraka ha ku ducaysto waliyadcu ha ugu duceeyo bilbarakati barako filmar'ati haweenayda dhexdeeda la barakeeyo walkhaadimi iyo khaadimka la barakeeyo uma liya'hud binaasiyatiha fooddeeda ha qabto waliyadcu bilbarakati baraka ha ku duceeyo barako ha ku duceeyo filmar'ati haweenayda dhexdeeda la barakeeyo walkhaadimi iyo khaadimka oo marka haweentii iyadana markaa uu guursanayo inuu meeshaa tinta ugu korayso ee fooddaa marka uu ka qabto markuu soo guursado kadib dabadeed marka uu sidan yidhaahdo allaahuma innii as'aluka khayrahaa wa khayra maa jabaltaha calayhi wa acuudu bika min sharihaa wa shari maa jabaltaha calayhi ayb marka ducadan markuu guursado kadib ayuu haweentii marka sidan uu ku samaynaya ayuu yeelaya marka khayr fara badan baa uga xasilayo waa aadab marka min aadaabi albinaa ninku markuu dhisanayo reerka aadaab marka ka mida aadaabta weeyaan waana waxyaabaha ilmaha tarbiyada iyo waxaa wanaagga ay ku kaalmayn karaan qaala xadaثanaa moxamed bnu ciisa wahuwa abu jacfar aلطabaac qaala akhbaranaa jariiru can mansuur can salim bni abiljacd can kuraybi can ibni cabbaas qaala qaala الnabiyu salى اllahu عalayh wali wasalam nebigu waxa uu yidhi low anna axadakum midkiin idaa araada haddii uu doono an ya'tiya ahlahu ehelkiisa inuu u tago qaala uu yidhaahdo allaahuma jannibna الshayطaana allaahuma qaala marka uu yidhaahdo bismi اllahi waa ku jirtaa qaala markaa yidhaha bismi illaahi allaahuma jannibna shayطaana ilaahu shaydaanka naga fogee wajannib ishayطaana shaydaanka ka fogee maa rasaqtanaa waxa aad nagu arsuqday nagu arsuqday uma qudira loo qadaro an yakuuna baynahumaa dhexdooda inuu ahaado waladun walad fii daalika jimaacaas dhexdiisa loogaga qadaro lam yadurahu shayطaanun shaydaan ma dhibaya abaddan weligii weligii shaydaan ma dhibaya macsuum buu noqonayaa lagama wada marka macnuhu marka inuu macsuum noqonayo sida nebiyaalkao kale uu ahaanaya maaha macnuhuye waxaa weeyaan mar haddii shaydaan uu hantaa turiyo oo uu markaa yacni baadiyeeyana ilaahay towfiiq buu waafajinayaa towbo iyo iyuu markaa haleelayaa ee dembiba ma gelaayo macnaheedu ma hadduu galo xataa shaydaan ka adkaan maayo ilaa ninkii dembi inta galo ilaahay u towbad keeno shaydaanku kama adkaanin oo nebiyullaahi aadam ba waxaa weeyaan markii uu dembiga galay alla uu u soo laabtay waa ka towbad aqbalay lagamana adkaanin nebi aadam shaydaanka isagaa khizyi iyo ba iyo hoog uu ku dhacay ayb marka macnuhu sidaa weeyaan ambiyada keliya unbaa cismada iyagu iskale waxaa laga qaadanayaa marka dikrigan qofku marka inuu la yimaado cinda alwiqaac ama cinda aljimaac jimaaca marka agtiisa ayb qofku marka inuu magaca alle ou xuso allahuma jannibna shaydaana sidan uu yidhaahdo xaaladdaas marka jimaacu inay bannaan taha laga qaadanaya ayb oo qofka uunan dhehaynin waqtiyadan oo kale macnaha ilaahay lama xuso iyo qofku waxaa dhici karta marka inuu xaalad kale ku jiro iyo ma ban maaha sidaa iyado markaa la yidhaahdo dikrigii ha layska dhaafo sax ma ahan ayb walidaalika xataa qofku waa ku dhawaaqayaa wax uu qalbi ka dhahaya ma aha maxaa yeeley xadiidku wuxuu leeyahay idaa araada an ya'tiya ahlahu qaala qaalada haddii midda qalbiga ay tahayna badanaa waxaa lagu qaydaa qaala fii nafsihi iyo wayaquuluuna fii anfusihim iyo baa lagu qaydaa marka qaalada haddii la idlaaqo waa ku qowlayaa marka inaanay wax dhibaataa marka aysan u lahayn ayb waxaa laga qaadanayaa oo kale shaydaanku mafhuumka haddii qofka aanu ducadan akhrinin alla uusan kaalmaysanin waxaa laga yaabaa marka in ilmo tarbiyada ka halowdo iyo dhibaato badan iyo iyo ehel xun in markaa wuxu ay noqdaan yaa dhici karto de shaydaankuna ilmuhu iyo qofka haweenta iyo wuu la wadaagi karaa wastafsiz man istadacta minhum bisawtika waajlib calayhim bikhaylika warajilika washaarikhum fi اlamwaali wاlأwlaadi wacidhum wamaa yaciduhum الshayطaanu ilaa guruura washaarikhum fi اlamwaali wاlأwlaadi maalka iyo ilmaha la wadaag oo la yeelo wuxuu kula yeelanaya haddaa ilaahay ilowdo qofku marka inaanu alle iloodin subxaanaه wa tacaala qaala xadaanaa hanaadun wahuwa bnu sariy abu sariy waxaa weeye ninkan marka aabihii magaciisa iyo kunyadiisa iswaafaqay ayb man waafaqat kunyatuhu isma abiihi wa ninkay kunyadiisu magaca aabihii waafaqday ayuu ku jiraa ayb qaala xadaanaa hanaadun can wakiic wahuwa bnu اljaraax alru'aasiy can sufyaan wahuwa hawriy can suhayl bni abi صaalix can اlxaariث bni makhlad can abi hurayrata qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulku waxa uu yidhi malcuunun weeyaan kula lacnaday oo naxariista alle laga fogeeyey waay man ataa qofkii u taga imra'atan haweeney qofkii uga yimaado qofkii u taga haweeney fii duburihaa gadaal uga tago qofkii haweeney marka duburka uga taga ama gadaal uga tago waa mid naxariista alle laga dheereeyey oo laga fogeeyey ayb xadiidkan marka ibnu xajar buluuqa rijaaluhu hiqaad ayuu ku yidhi irsaal in lagu cileeyeyna waa sheegay laakiin xadiidku waa saxiixun bishawaahidihi shawaahid buu leeyahay marka uu saxiix ku yahay ninkan alxaaris ibnu makhlad ayaa waxaa weeyaan isagu ah jahaale ay ku sugan tahay majhuululxaal inuu yahan u malaynayaa marka aduu bimajmuuci duruqihi waa xasan bacdu ahlilcilmina saxiix buuba gaarayaa bay leeyihiin shawaahidda in marka loo feeriyo taqriibka ka feerim alxaarifka ya malcuunun man ata imra'atan imra'atuhu mau idiin dhiga man ataa qofkii u taga imra'atahu xaaskiisa xaaskiisii u bannaanaynba haddii sidaa la leeyahay midaan u bannaanayn min baabi owlaawa hadduu gadaal uga tago waab ka sii foolxuntaa iyadayb ya alxaari bnu makhlad xaada xada xada xaari meesha xaada un ka feeri ayb waxaa laga qaadanayaa marka haweenta in gadaal laga isticmaalo inay xaaraan tahay maadaama lacnad nebiga uu ku sheegay shayga lacnad nebiga uu ku sheegayna waa kabiira min alkabaa'ir dunuubta waaweyn inay ka mid tahay ayb ama aayadda dhahaysa iyada nisaa'ukum xarun lakum faatuu xarhakum annaa shi'tum haweenkiinnu beeray idin yihiin beertiinna meeshaad doontaan kaga imaada macnaheedu waxaa weeyaan meesha wax laga beero kaga imaada laakiin meel allaale meeshaad doontaan ka soo mara laakiin meeshii uun wax laga beerayey waa inuu jimaaca ku dhaco macnuhu saas weeyaan aayadda qaar baa marka waxay leeyihiin annaa shi'tum waxaa weeyaan meel allaale meeshaad doontaan marka aad taas sida yacni fahamku sidaas ma aha waana arkaynaa xadiid baa marka uu keeni doonaa marka ninka looma diidin haweentiisu si allaale siduu doono meel allaale meeshuu doono hauga yimaadee laakiin waa inuu meeshii wax lagu beeraayey marka un uu yimaado akhiiran nacam ayb ama isagu markaa yacnii gadaal ha ka soo maro ama gees ha ka maro ama hore ha ka maro laakiin meesha wax lagu beeraa laga rabaan inuu la yimaado ee uu kaga tago meel aan wax lagu beerin inuu kaga yimaado waa xaaraan bacdu ahlilcilmi waa jiraan oo qowl shaada leh oo iyagu aayaddaa markay fasirayaan dhaho way bannaan tahay haweenka in gadaal looga tago waxaa sax ma ah marka shaadka wararkaasna in la aruuriyo maahan oo qofka uu camal ka dhigto ama fadwo uu ka dhigto yacni shawaadu ulculamaa lama qaato lamana lamana fiirfiiriyiyaga waa loogu cudur daaraa dadka ahlucilmiga hadday iyagu toosnaan iyo haddii lagu yaqaano waa loogu cudur daaraa laakiin iqtidaa iyo yacni dayasho kuma ansaxaysawalow hadday doonaan salaf ha ahaada mar hadday axaadiid iyo culamo badan oo salafka ay diidan yihiin sidaa hal nin oo culammadii salafka ka mid oo mas'alo ku sanbiririxday ma looga qaadanayo ma la dhahayo mas'aladan salafkaa qabo ayb salafku mas'alada kitaabka iyo sunnada oo iyaga fahamkoodii waafaqsan unbaa loo nisbayn karaa amaa mas'alo shaad ah looma nisbaynayo salafka ayb alxaaris bnu makhlad ayb waa kan majhuul اlxaal أkhdأ man zacma أnahu صaxaabiyu ninkaa majhuulxaalka ahaa ku jiro akhraja xadiiثahu abu daawuud والnasaa-i wabnu maaja xadiikii xadiidkan laakiin shawaahid buu leeyahay taasaa marka xadiidka laga qaadanaya marka inay xaaraan tahay qaala xadaثna bnu bashaar wahuwa moxamed bnu bashaar bundaar qaala akhbaranaa cabdالraxmaan wahuwa bnu mahdiy qaala akhbaranaa sufyaan can moxamed bn اlmunkadir qaala samictu jaabiran baan maqlay yaquulu isagoo leh ina alyahuuda yahuuda yaquuluuna waxay dhahayaan idaa jaamaca arajulu ninku haddii uu u tago ahlahu ehelkiisa uu jimaaco fii farjihaa meeshhore uu ka jimaaco meesha wax laga beero min waraa'ihaa xagga dambena uu ka jiro uu uga imaanaya xagga dambe kaana waladuhu weladkiisu wuxuu noqonayaa axwala mid weersho aan axwalku waa weershi qofka yacni waxaa weeyaan inuu dhegtiisa fiirinaa aad moodaysid ama inuu sanka fiirinaa aad moodaysid ee indhihiisu ay gedisan yihiin waa khuraafaadkii marka yahuudda waxay yidhaahdeen ninku hadduu haweenta hore uga tago meeshii loogu talagalay laakiin xagga gadaale uu ka soo wareegto weladka ku dhasha sidaa wuxuu noqonayaa weershe faanzala allaahu caza wajalla alla wuxuu soo dejiyey nisaa'ukum xarun lakum faatuu xarhakum annaa shi'tum nisaa'ukum haweenkiinna xarun lakum beeray idin yihiin faatuu xarhakum beertiinna kaga imaada annaa yacni uu taga annaa shi'tum kayfa shi'tum sidaad doontaan marba haddaad meeshii maxalkii beerta aad isticmaalaysaan sidaa baa markuu yidhi marka waxaanay yahuuddu sheegaysay leeyihiin axwal buu noqonaya iyo sidaa ninku meeshii wax laga beerayaba hadduu kaga imaanayo dhib maleh xadiidkan marka bukhaariiyo muslim baa wariyey waa khuraafaadka marka yahuudda waxyaaba iska khuraafaadoo rawaaj iyo helayaa dhici karo weliba iyagu carabay ahaayeen qabla alislaam juhaalay isaga badnaayeenoo dad waxay ahaayeen aan kutub aqoonin xoogaa marka yahuuddu waxay sheegaanba waxaa la moodi jiray niman culamaa inay sheegeenoo kale xoogaa marka suuqgalow lahaa culamaa tiri camal dadka dacaamada waxay nin uun culummo ay moodayaanba ou dhaho iyagu waxay la tahay yani diin inay tahay qaala xadaanaa cabdulcasiiz bnu yaxya abulasbaq qaala xadaanii muxamedu yacni bna salama can moxamed bni isxaaq can abana bni saalix can mujaahidin can ibni cabaasin qaal ayb ina bna cumara ibna cumar wallaahu yakfiru lahu wallaahu alla yakfiru lahu wou u dhaafayaa yani allah u dhaafo waa khabar bimacna ducaa wallaahu alla yakfiru lahu ha u dhaafo awhama wuxuu moodsiiyey awhama yahay waa yani awhama yani waa ismoodsiiyey ayb khaaabi marka macaalimku wuxuu le haakadaa waqaca fi الriwaayaat wالsawaabu bigayri alifin wahima sida sawaabku yani waa gefay awhama haddii la yidhaha marka maxay noqonaya waa moodsiiyey ay awhama hayrahu hayrkiisa oo moodsiiyey ficilkii isagoo iska ulaaiyo laazim ahaa haddii hamze markaa ay gasho afcala camal uu ku yimaado wuxuu isku bedela mutacadiyu ku noqona ayb marka wuxuu yidhi yuqaalu wahima الrajulu bikasri اlhaa'i idaa halطa fi الشhayءi wawahima wawahama maftuuxaة اlhaa idaa dahaba wahamuhu ila الشhayءi shayga haddii uu malawaalkiisu hadduu meel aadana wahama yaa la dhahaya wawhama biاlalifi idaa asqada min qiraa'atihi ow kalaamihi shay-an ayb markuu wax tuuro ayb siyaabahaas marka uu sheegaya hadda marka macnuhu un awhama macnaa akhda'a bay hadda ka wadaan wow gafay inamaa kaana hada alxayu qoladaani waxay ahaayeen min alansaari ansaar wahum iyaguna ahlu wathanin bay ahaayeen dad asnaamta caabudee ayb wahum iyaguna ahlu wathanin bay ahaayeen maca hada alxayi qoladan bay la jireen oy la deganaayeen min yahuuda ee yahuudda ah wahum iyaguna yahuudu ahlu kitaabin bay ahaayeen iyaguna wa kaanuu waxay ahaayeen yarawna lahum inay u arkaayeen wa kaanuu ansaartu waxay ahaayeen yarawna lahum inay yahuudda u arkayeen fadlan dheeraad calayhim dushooda inay ka leeyihiin fi lcilmi xagga cilmiga oo niman ilaa kitaab haystay ahaayeene ayb wahmiguna waxaad mooddaa wuxuu ku dhacayaa tafsiirka aayadda oo aayadda tafsiirkeedaa ibnu cumar gefay sidaa marka inuu leeyahay ibnu cabbaas ee aayadda tafsiirkeeda iyo siday ku timid sidan soo socota waa kaannahu marka inuu sidaa leeyahay fa kaanuu waxay ahaayeen marka ansaartu yaqtaduuna inay ku dayanayeen bikaiirin wax badan oo min ficlihim ficligooda ka mida bikaiirin inay ku dayanayaan wax badan oo min ficlihim yahuudda ficilkooda ah maadaama marka ansaartu ay islaahayeen nimankan waa idinka cilmi badan yihiin iyaguna ay ahlu wahan ahaayeen markaas weli aanay islaamin waxay islaahayeen ficillada marka ay yahuuddu sameeyaan ay iskaga dayan jireen ilaa ninku adu hadduu kaa cilmi badan yahy waxaad isleedahay ficilka uu samaynayo un cilmi unbuu ku samaynayaa ayaad isleedahay wa kaana min amri ahlilkitaabi ahlu kitaabka sha'nigooda waxaa ka mid ahaa anlaa ya'tu nisaa'a naaguhu inaynan uga imaanin ilaa calaa xarfin geesgees maahayiyagu sha'nigoodu wuxuu ahaa inaanay naagaha u tegin ilaa calaa xarfin geesgees mooyaane ayb wadaalika kaagaasaana astaru astur badan wadaalika kaagaas ahay wadaalika kaagaas astaru maa takuunu almar'atu astaru maa takuunu yacnii inta ay haweentu ahaanayso tu asturan midda ugu astur badan weeyaan markaas wadaalika kaagaas oo geesgeeska astaru maa shaykan ugu asturnaansho badan waaye takuunulmar'atu haweenayda ay ahaanayso fakaana haada alxayu qoladaani waxay ahaayeen iyagu min alansaari ansaarta ah qad akhaduu inay qaateen bidaalika kaagaas min ficlihim min ficlilyahuudi inay ka qaateen ficilkaabay marka yahuudi ka qaateenoo sidaa unbay iyaguna dhaqankoodu uu noqday wa kaana haada alxayu qoladanna waxay ahaayeen min qurayshin reer quraysh ah yashraxuuna annisaa'a haweenku inay markaas seexinayeen yashraxuuna bimacnaa waxaa weeyaan waa fidinayeen haweenku oo iyadoo dhabarkii marka u jiifto ayb kuwan meeshay geesgeeska marka samaynayaan iyagu haweenka waa seexinayeen dhabarkay marka u seexinayeen ayb sharxu taas marka u jeedaa yashraxuuna annisaa'a sharxan ayay sharxayeen munkaran la inkiro ayb wayataladaduuna minhunna wayna ku macaansanayeen oo way ku istimtaacayeen muqbilaatin iyagoo soo jeedo mudbiraatin iyagoo gadaal u jeedo wamustalqiyaatin iyo iyagoo dhabardhabar u jiifo intaba laakiin iyagu maxalkii xarfigay uga tegaayeen waayb si allaala si ay doonaanay markaa ugu istimtaacayeen falammaa qadima almuhaajiruuna markay muhaajiriintii soo galeen almadiinata madiina tasawaja rajulun dadkii baa isdhex galay markan tasawaja rajulun ninbaa ayaa wuxuu guursado minhum muhaajiriinta ka mida imra'atan haweeney buu guursaday min alansaari ka mida ansaarta fadahaba yasnacu bihaa wuxuu doonay inuu ku sameeyo daalika kaagaas kii uu yaqaanay oo quraysh ay taqaanay fa ankarathu calayhi haweentii way ku inkirtay wa qaalat waxay tidhi innamaa kunnaa nu'taa annagu waxaana in naloogaga imaanayo calaa xarfin geesgees fasnac daalika kaagaas yeel wa ilaa haddii kale oodan yeelaynin fajtanibnii iga dheerow haddaadan yeelaynin iga tago iga tag bay tiri xataa shariya amruhumaa ilaa arrinkoodii uu marka daahiray uu muuqdayba ilaa yacnii say isku hayeenay u murmayeen un arrintoodii markii dambe nin iyo haweentiisu ishayay noqdeenba ood in lagu soo baxo yay gaartay ama xataa shariya intuu ka darnaaday amruhumaa arrinkoodii fabalaqa daalika rasuulallahi sal l slam nebigii soo gaartay arrintii faanzala allahu casa wajalla alla wuxuu soo dejiyey nisaa'ukum xarsun lakum faatuu xarfakum annaa shi'tum haweenkiinnu waa beer beertiinna saad doontaan ugu taga ama annaa shi'tum min ayna shi'tum xaggaad doontaan kaga imaada laakiin mowdicii wax laga beeranayo ay muqbilaatin waa fasirayaa marka iyagoo soo jeedo wamudbiraatin iyagoo sii jeedo wamustalqiyaatin iyagoo dhabardhabar u jiifo yacnii bidaalika wuxuu u jeedaa marka kaagaasi mowdica alwalad meesha ilmaha laga dhalo ama meesha ilmuhu yacnii laga beero ka jimaaca si allaale siday doontaan markaa iyadu ha idiin ahaato amaa meel aan ilmo laga beerin iyadu ma bannaano ama gadaal ha ahaato ama meelo kale ha ahaato waa xaaraan ayb xadiidkanna marka xadiid xasana weeyaan macnaha aayadduuna fasirayaa xadiidkan baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii ityaani alxaa'idi haweenta xaa'idka u tegisteeda u mubaasharatihaa iyo jirkeedoo markaa la taabto oo lagu istimtaaco lagu raaxaysto qال xdثna موسى بن إسmاعيiل qال أخبرnا حmاad وهو بن سلمة qال أنbأnا ثابت البناني عن أنس بن مالك أن اليهوuda يhوud kaanad waxay ahayd hadday xaysho إidaa xaadaت minهm امرأaة haweenay iyaga ka mida hadday xaysho أkhraجuuhaa way bixinayeen min اlbeyti gurigay ka bixinayeen walam yuآakiluuhaa waxba lama aynan cunaynin walam yubaashiruuhaa walam yushaaribuuhaa waxba lama aynan cabaynin walam yujaamicuuhaa kulamana aynan kulmaynin filbeyti guriga gurigana gurina ma uusan ururin jirin iyaga haweenta iyo ninka walam yujaamicuuhaa hadda jimaaci lagama wado ee guriba lama aynan joogi jirin fasu'ila rasuulu llahi sal ll slam nebigaa la weydiiyey can daalika kaagaas faanzala allahu caza wajalla alla wuxuu soo dejiyey wayas'aluunaka cani ilmaxiidi waxay ku weydiinayaan xaydkii qul waxaa tidhaa huwa xaydku aadan weeyaan waa dhib najaas wasakh factasilu nisaa'a haweenka ka dheeraada filmaxiidi xaydku meesha uu ka socdo uga dheeraada haweenka ilaa aakhiri alaaya xayd markaa daraf miimi ah oo markaa loo jeeda makaanu lxayd meesha xaydku uu ka socdo kaga dheeraada ilaa aakhiri alaaya faqaala rasuulu llahi sal l slam nebigu waxau yidhi jaamicuuhunna kula kulma filbuyuuti guryaha la joogo kula kulma hauga cararina guryaha wasnacuu kulla shayin wax walbana ku sameeya hayra nikaaxi jimaac maahane nikaaxuna jimaaca laga wado ee hadda kii caqadka lagama wado ismigii caqad markaan kitaabka bilaabaynana nikaaxa macna alcaqdina waa la yidhaha macnaa waxaana waa la yidhaahdaa macna alwaطi hadda macna alwaطi baa loo jeedaa xadiidka marka waxaa laga qaadanaya naagta xaa'idkaa in jimaac mooyaane inta kale in la ogol yahay istimtaac meel allaale meeshuu doono inuu kaga yacni istimtaaci karo laakiin jimaaca un in la diiday bacdu ahlilcilmi waxay leeyihiin maa bayna asura warukba looma ogola xudunta iyo yacni jilibka inta u dhaxayso waa madhab marka isagu kaa ixtiyaad un oo waxaa weeyaan hadduu qofku halkaa aado waxaa laga yaabaa inuu xaaraanti ku dhaco marka dambe jimaaciiba sameeyo manaa siyaabahaasay marka iyagu weeyaan maana amaa min xayu ama min xayثu daliil deliil ahaan qofku xaaraan kama aha meesha alimaamu nawowina saasuu majmuuca uu ku sheegay min xayثu daliil waxa uu yidhi jimaac maahay inta kale waa bannaan tahay xagga deliilka marka la fiiriyo ayb amaa madhabkan kale isagu waa madhab marka ixtiyaad iyo wax lamida un ku dhisanoo waxay leeyihiin min baab waxay gelaysaa alwasaa'ilu lahaa axkaamu اlmaqaasidi ayay gelaysaa oo haddii adiga meeshan marka aad isku hubto haddaad meeshaa aaddo inaad jimaac samaynaysa haddaad og tahay de wasiiladaaba ka dheerow marka shay mubaax ahaa hadduu ku gaarsiiye xaaraan dhib waayo waa khatar sidaabaa marka nebigu uu yidhi faqaalat ilyahuudu yahuud waxay tidhi yahuud waxay yidhaahdeen maa yuriidu haada arajulu maa yuriidu ma doonayo haada arajulu ninkan an yadaca inuu ka taga shay-an wax oo min amrinaa annaga amar arrinkeenna ka mida ilaa khaalafanaa fiihi waa unagu khilaafaya amar amarkeenna ka mida ninkan yacnii ma doonayo yacnii inuu shay ka tago oo annaga amarkeenna ka mida ilaa waa noogu khilaafayaa fiihi amarkaa dhexdiisa maxanaa iyagu waxaad fahmaya marka xadiidkan uu ku tusayaa warkoodan inay aad u jeclaa lahaayeen nebiga inuu waafaqo ayb nebiga iyo muslimiintu inyahuuddu ay waafaqaan inay yahuuddu sidaa jeclaan lahaayeen yaad ka dareemaysaa meeshaan macnahaasna marka ibnu taymiya iqtidaa'u siraadi almustaqiimka waa ku ishaaraa oo nin awalba tacbaan ahaayo dhibaataysnaa oo isagu yacnii dullaysnaa hadduu arka nin isaga ku dayanaya ninkii isaga ka fiicnaa oo isagii ku dayanaya markuu arko farxad ayuu la daadanayaa saasuu yidhi ibnu taymiya bal wuxuu leeyahay in iyaga lagu dayda lacagayba ku bixiyaan amwaal fara badan ayay ku bixin lahaayeen amwaal fara badan ayay ku bixin lahaayeen taa darteed marka macnahan marka meesha yaalle waxaad dareemaysaa marka inay khatar tahay kudayashada yahuudda lagu daydo ama yacni nasaarada ama gaaladaba lagu daydo oo mukhaalafada la khilaafayaana in maqsad sharciyaba inay tahay nebigu waa samayn jiray waa khilaafi jiray yahuudu iyaguna arrintaa waa fahmeenba inay khatar ku tahayna marka waa ka halkan ay ku sheegayaan marka arrintii yahuuddiina ay fahamtay nebigiina uu ku dadaali jiray axkaam badan uu ku xiray mukhaalafadooda haddii la yidhaha marka wax walba niyo lee waayo sow khatar maaha dadka qaarkood waxay ku leeyn waxaanoo dhan niyada lee waayo maxaa mukhaalafadooda i maxay tareen mukhaalafadoodu marka madaan iyaga la khilaafin janno in la galaa ma suurtoobayso iqtidaa'u siraadi almustaqiim limukhaalafati asxaabi aljaxiim yaa kitaabkiisaas uu ku magacaabay ilaahayna markuu reer bani israa'iil ka hadlay soo ugu nicmeeyey iyo say isu khilaafeen waa kii alla yidhi uma jacalnaaka calaa shariicati min alamri faاtabichaa walaa tattabic ahwaaءa aladiina laa yaclamuun inahum lan yugnuu canka min allahi shay'a adaad adiga raacday iyaga waxay kuu tarayaan male marka maqaasidda shareecada maqsad ka mida waaye middan oo kale waxaa kaloo laga qaadanaya yahuuddu inay mutashadidiin ahaayeen oo ay ahlu quluwi ku ahaayeen baabkan oo naagta haddii xayd ku dhacaba dahaarada ayagu mutashadidiin ahlu quluwi abay ku ahaayeen baabkan dahaarada nasaaradana baabkan dahaarada mutasaahiliinay ku ahaayeen oo naagta iyadoo xayd qabtay iska jimaacaan cudur iyo najaas iyo balaayo dhan waa weheshadaan nasaarada marka waxay ilaahay ku caabudaan najaasta oo iyagu najaas ka dheeraansho ma yaqaanaan kaadi inta istaag laga kaadiyo surwaalka layska xirto bal meelaha iyaga ay ku kaadiyaanoo u dhisanba waa meelo istaag un in looga kaadiyo looga talagalay noloshooda dhan najaas waay yahuudduna noloshooda dhan huluwi waay baabkaas walidaalika qofka yacni diinta islaamkana dhexdhexaad waay huluwigii yahuudna ma qabto tasaahulkii nasaaradana ma qabto walidaalika marka acdalulmaa waxaa weeyaan islaamku waa wasat bayna alifraad waاtafriid sida caqiidada ahlu sunnada ay u tahay wasat bayna alifraadi waاtafriid faqaalat ilyahuudu waxay yidhaahdeen maa yuriidu hada rajulu ninkan ma rabo an yadaca shay-an inuu ka tago min amrina arrinkeenna ka mida ilaa khaalafanaa fiihi waa nagu khilaafayaa un fajaءa marka iyaga nebi uma aynan rasuul iyaga loo soo diray uma aynan aaminsanayn marka rajulun bay iska leeyihin hada rajulun ay dhahayaan fajaءa usayd bnu xudayr baa yimid wacabaad bnu bishirin ilaa rasuulillaahi sala allahu alayh waali wasalam ay u yimaadeen faqaalaha waxay yidhaahdeen yaa rasuul allah rasuulka ilaahayo ina alyahuuda yahuud taquulu waxay leedahay kada wakada yahuudda sidaa iyo sidaa bay leedahay afalaa nankixuhunna miyaanan ka jimaacaynin xataa fi lmaxiidi meesha dhiigga ka socda xataa miyaanan ka jimaacaynin marka yahuuddii sidaa bay leeyihiin meesha uu dhiigga ka socdo xataa miyaanan markaa haweenkaa iyagu aanan ka jimaacaynin ayb sida riwaayada muslim ay leedahay falaa nujaamicuhunna ayb markaa nebigu waa carooday ayb sababku marka waxaa weyaan iyagu waxay rabaan yahuud nacayb maadaama ay ka muujisay arrinkan nacaybkii yahuudda inuu sii inay sii fogeeyaan maadaama qoladan marka ay sidaa intii nebiga uu yidhi haweenka haweenka xaa'idka la jooga oo guryaha la jooga oo istimtaac ku sameeya jimaaca uun iska ilaaliya soo nebigii ma dhin intaasoo kama aynan carooninoo ma aynan dhibsanin iyagana marka waa ku sii wadayaan inay ku sii wadaanay rabaan marka rasuulka ilahi haddaan iska jimaacna ka warramaymarkaa nebigu aadu u carooday maxaa yeele haddii halla jimaaco la yidhaha tafriid baa lagu dhacayaa marka markaa inaad meel ka soo guurto dembiya yacnii qalad intaad ka soo tagto haddana qalad kale aad aadan lama rabo wasadkaa marka unbaa nebigu u xariiqay calayhi salaatu wasalaam mar waxaa laga qaadanaya dadka mukhaalifiinta haddii la nacaayo ama la naqdinaayo iyaga laftirkooda fii xuduudi sharci unbaa lagu koobayaa iyaga nacayntooda haddaad ka badbadiso ood gaarsiiso heer adigiina aad ilaahay subxaanahu watacaala aad inaad caasiso hadday ka haddaad keenaysid lama raba ilaahayna ha caasinin yahuudna khilaaf saasaa adii lagaa rabaa labadaa marka inaad la timaado isku darto ayb markaa wuxuu leeyahay afalaa nankixuhunna fi اlmaxiidi fatamacara wajhu rasuuli اllahi sal ll l slam nebigu wejigiisii waa doorsoomay xataa dananaa ilaa aan uga malayno an qad wajada calayhimaa inuu u carooday labadooda fakharajaa way iska tageen usayd iyo cabaad fastaqbalahumaa waxaa ka hor timid hadiyatun hadiyad oo min labanin caana abaa ka hor timid ilaa rasuulillaahi loo wado sala allahu calayh ali wasalam fabacata fii aahaarihimaa raadkoodii ayuu marka diray fabacaa nebiga dad buu diray fii aahaarihimaa raadkooda ayuu dadku diray oo iigu yeera buu yidhi fadanannaa waxaan malaynay annahu lam yajid calayhimaa inuunan fadanannaa waxaanu yaqiininay markaa annahu lam yajid calayhimaa inuunan u caroonin inuusan u caroonin baan markaa garannoon ogaanay waa loo yeeray marka hadiyadiibuu wax ka siiyey wixii mukhaalafaan hadda nebigu aad uga xanaaqi jiray wixii kalena yanii yani xiriir iyo wanaajin aana sideeda u hayay qaala xadaanaa musadadu qaala akhbaranaa yaxya can jaabir bni subxin qaala samictu khilaasan اlhajariy qaala samictu caaئiشhaةa radia اllahu canha taquul kuntu ana warasuulu اllahi salى اllahu عalيyه ali wasalam waxaan ahaa aniga iyo rasuulka nabitu inaan baryayna fi shicaari اlwaaxidi halka maro shicaar waxaa la yidhaahdaa marada qofka jirkiisa la xidhiirto yacnii aniga iyo nebigu hal maro ayaan huwanaynay oo ah weliba maro jirkeenna la xidhiirtay oo maro kale aynan nooga hoosay aanan kor ka wadanin marada yacnii korka laga wataa dihaar waaye mid adiga jirkaaga ku dhegganee garankoo kale ah waa shicaar marka waxay leedahay kuntu ana warasuulullahi sal ll ly slam waxaan ahay nabitu inaan baryayna fi shicaari hal maro oo jirkeenna la xidhiirtay alwaaxidi ee mid ah wa ana anigu walxaal ana aniguna xaa'idun aan ahay mid xayd qabto daamihun dhiiggu markaa uu ka socdo aan ahay fa in asaabahu hadduu asiibo minii aniga xaggayga uu ka asiibo shay-un wax oo dhiiggii ka mid a hasala makaanahu booskiisii meeshaa waa dhaqayay walam yacduhu intaana ma tallaabaynin intaa wax ka dhaaf siisan ma samaynaynin yanii dhiiggii haddii meel jirkiisa ama maradiisa uu gaaro waa dhaqi jiray intaa wax dhaafsiisanna lama imaan jirin ayb marka waxaa laga qaadanayaa waa inta xaayadkaa in lala seexan karo in lagu istimtaaci karo maro in lala huwan karo dhiig hadduu ku gaarana iska dhaqaysa dhiigga xaayadku waa najaas isaga nacan kan kalena waa najaas sida raajixa oo ahlucilmiga qaarkood ijmaacay soo naqliyeen inuu najaas yahay وminhm alimaamu الnawowiyu baa ka mida fi اlmajmuuc imaam axmedna ijmaac saasoo kale ah yaa isagana laga xikaayooday oo sheegay bacdi ahlicilmina khilaaf bay geliyaan calaa kullin ayb marka wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay wain asaaba ayb kuntu ana warasuulu اllahi sal ا slm nabitu fi shicaari اlwaaxidi wa ana xaa'idu daamisun fain asaabahu minii hadduu iga asiibo aniga xaggayga shay-un wax isaga uu asiibo aniga xaggayga uu ka soo gaaro shay-un wax oo dhiigga ah hasala makaanahu waa dhaqaya walam yacduhu ma tallaabaynin intaa wain asaaba haddii uu asiibo tacnii hawbahu maradiisana minhu dhiigga xaggiisa shay-un wax uu ka asiibo hasala makaanahu meeshaabuu dhaqayey walam yacduhu ma tallaabaynin wasallaa fiihi waana ku tukanayay qaala xadaanaa moxamed bnu اlcalaa ومسدد قال أخبرنا xفص عن الشhيباني عن cبدالله بن شداد عن khاalته مyمونة بنت الxاrث أن رsuuل اللhi sلى الله عليه ولي وسلم kاna إdا أrاada haduu doono أn يubاaشhiرa امرأة haweeney inuu la mubaasharoodo jirkeeda jirkiisa istaabtaan haweenta oo min نisaaءi haweenkiisa ka mida wahiya xaa'iضun iyadoo xaa'id ah amarahaa waxuu أmraya an تتزira inay hoos ka soo xirato maro hoosgunti uma yubaashiruhaa waa la mubaasharoonaya markaa waa jimaacay waa markaa waa la mubaasharoonayey oo waa ku istimtaacayey xadiidkan marka bukhaari muslim baa soo saareen ayb marka taa marka waxaa weeyaan in marada meeshaas inay markaa daboosho dhiigga iyo si aan u gaarin baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii kafaarati man ataa xaa'idan haween xaa'ida ninkii u yimaado kafaarada laga rabo caddaynteeda qaala xadaanaa musadadun qaala akhbaranaa yaxyaa can shucbata ayb can shucbata hayrahu ayb meeshaa muxuu idin dhigeen qaala xadaanaa musadadun qaala akhbaranaa yaxyaa can shucba wغayruhu wغayrihi can shucbata wagayrihi u idin dhigme laba waxyaaboodu meeshaan ani iigu dhig qaala xadaanaa musadadu qaala akhbaranaa yaxya can shucba hayrahu ay hayra yaxyaa xadaanaa can saciidin yaxyaa hayrkii wuxuu yidhi xadaanaa can saciid can saciidin marka ay hayra yaxyaa xadaanaa can saciid intaas wuxuu geliyey laba qowsayn buu geliyey marka inay ziyaadaad min bacdi nusakh tahay min bacdi riwaayaat wa wa waxau dhigaa maa jira waaw waaw qaala xadaanaa musadadun qaala akhbaranaa yaxya can shucbata wagayrihi shucba iyo hayrkiisba ayb can saciidin qaala xadaanii alxakam can cabdilxamiid bni cabdiraxmaan can miqsam can ibni cabaasin can الnabiy salى اllahu alيyh ali wasalam fi ladii yaأti imra'atahu midka haweenaydiisa u tegaayo wahiya xaa'idun iyadoo xaa'id ah qaala waxau yidhi yatasadaqu bidiinaarin diinaar buu sadaqaysanaya ow binisfi diinaarin ama nis diinaar ayb xadiidkan xaakim waa saxiix yeele ibnulqaaan ibnu lqaطaan ilfaasi isaguna waa saxiix yeele ibnu daqiiq ilciid ibnu xajar abu daawuud intaba waa saxiix yeeleen wastaxsanahu axmed imaam axmedna xadiidkan inuu waa wanaajistay talkhiisulxabiirka ibnu xajar sidaabuu ku tilmaamay bacdi ahlilcilmina waxay rajaxeen xadiidkan inuu mowquuf yahay aad baa warkiisuna u badan yahay khulaasatu lqowl waa xadiid saxeixa waa xadiidkii waxaana laga qaadanaya ninkii haweenaydiisao xaa'ida u tago in kafaaradan laga rabo nisfu diinaar diinaar ama nisfu diinaar culammada marka waxay yidhahdaan diinaarka waxaa laga rabaa hadduu u tago markuu dhiiggu aad u u socdo ayaamaha uu hor leeyahay midkan kalena nisfu nisfu diinaarkana waxaa laga rabaa sida ibnu cabbaas uu leeyahay nisfu diinaarkana waxaa laga rabaa marka uu uu haweenta u tago iyadoo markaa xaydkeedu dhow iyadoo markaa xaydkeedu uu go'i rabo iyadoo uu go'i rabo xaydku marka uu u tago ayuu dhiiggu yar yahay nisfu diinaar baa laga rabaa fii xaali yacnii markuu aad u socdona diinaar baa laga rabaa ibnu cabbaas isago marka sidaa buu yidhi yatasadaqu bidiinaarin buu sadaqaysanaya ow binisfi diinaarin bacdi ahlilcilmina waa daciifay dhaheen xadiidkan qolooyinkaa marka iyagu waxay leeyn wax kafaaraa kuma waajibayaan istikfaar unbuu la imaanayaa laakiin sida raajixa kafaaradan xadiidkeedu inuu ansaxay qaala xadaanaa cabdusalaam ibnu muطahar qaala akhbaranaa jacfarun yacni bna sulaymaan can cali bni اlxakam albunaaniy can abilxasan aljazariy can miqsam can ibni cabaasin qaal idaa asaabahaa fi اdami dhiigga dhexdiisa hadduu ku asiibo ay fii quwati dami dhiigga yacnii darnaantiisa fa diinaarun weeyaan fa calayhi korkiisa waxaa diinaarun diinaar wa idaa asaabaha hadduu asiibo fi inqidaaci dami dhiigga go'istiisa hadduu ku asiibo fa nisfu diinaarin fa calayhi nisfu diinaarin dhiigga markuu go'o uu dhammaado iyadoon weli qubaysanin haddii uu asiibo ka warran marka arrintaa marka waxaa weeyaan ahlu cilmigii hore iyagu waxay dhihi jireen xaaraan inay tahay qiraa'ada marka qur'aanka oo iyaduna saasay tilmaamaysa wayas'aluunaka can اlmaxiidi qul huwa adan faاctazilu الnisaaءa fi اlmaxiidi walaa taqrabuuhunna xataa yadhurnana waa la akhriyey xataa yadaharnana waa la akhriyey waa qiraa'ة mutawaatira sabciya xataa yadaharna ay yatadaharna tadahurkana waa ficil qofkii uu la imaanayo fulaanun yatadahar isagaa dahaarada samaynaya waa markaan sharciguna dahaara wuxuu u yaqaanaa luqada sharciga waa qubayska naag xaa'ida waa dahaaro qaada markay qubaysato farjigeeda inay dhaqdo dahaaro lama dhaho lama fahmi qiraa'adaas marka macnahaasaa laga qaadanaya saddex imaamna ijmaacay soo rareen oo a'immada waaweyn ibnu kaiira ka mida waxaa ka mida baqawi ibnulmundir laftirkiisa saasuu soo sheegay ijmaacna awsadka hadalkan marka laga sheego ibnucadaa iyo mujaahid iyo oo iyagu waxay qabeen in la jimaaci karo iyadoon weli qubaysaninna waa qowl daciif oon ka ansixin agtooda kamaa sidau ibnulmundir uu tilmaamay masaladaa waa keenay waana bushiyey wuxuuna ku bushiyey sanad daciifa inay uga timid labadaas macnaha imaam ayb marka saddex imaam naqligooda ijmaacoodu wax sahlan ma aha aayaddii qur'aankuna deliil sariix ah ay ku tahay nacam soo ma garanin ahlu cilmiguna marka waxaa weeyaan inta la og yahay un sidaa inay qabeen ayb marka bacdi ahlulcilmi oo iyagu markaa cadaa iyo iyo mujaahid qowlkoodaa jiray ijmaacuna sidaasuu ku burayaa dhahaya sheekh ilalbaanina uu ku tegey yaa waxay tahay yani markuu dhiigga ka go'o iyadoon qubaysanin inuu jimaaci karo uu tegi karo ijmaacaasna waa bushiyaayo cadaa iyo wuxuu ku bushiyaa mujaahid isagu nacam culimmada kalena sanad saxiixa ugama ansixinoo leyt bnu abi sulaymaa ku jiro ayay leeyihiin wahuwa daciifun leyt bnu abi sulaym souma fahmin marka saddex yacnii imaamu nuqaada ijmaacooda iyo aayadda sidaasay tuseen marka haddii qofku isagu uu ta'wiilsado ee sidaa uu ku jimaaco kafaaro iyo hadda wax ku laasimayo ma leh waa nin markaa shubha ugu dhacay shubha qof ugu dhacay buu noqonayaa laakiin oo hadda ijmaac qaci ama ah ijmaac waa ijmaac nadari ah waa ijmaaca nadariga waa marka tatabuca istiqraa'a ku imaado wa oo dadkao dhan aysan wada aqoon karin soo ma fahmin marka taa iyadu saas baabu maa jaءa fi اlcasli baabu bayaani maa kii caddayntiisiiba u baab yahay jaaa yimid fi lcasli ku yimid casliga casliga hawaantii waxaa weeyaan qofku markay shahwada ka soo dhowdahay inuu markaa u ka bixiyo bannaanka uu shahwada ku qubo ayb kaasaa casli la yidhaahdaa casliguna xukunkiisu waxaa weeyaan hawaantu hadday xor tahay ma bannaano ilaa iyada idinkeeda ma ahna maxaa yeeley jimaaca iyadu xaqay u leedahay marka hadduu iyada idinkeeda uu ku samaynayo waa bannaan yahay haddii iyadu aanay idminna inuu yeelaa ma bannaano maxaa yeeley ilmaha iyada xaqay u leedahay inay ilmo hesho jimaaca iyo raaxadiisana xaqay u leedahay cinda ahlilcilmi akaru ahlilcilmi sidaasay dhahayaan ayb waana sida xooga badan ayb ibnu xajar laftirkiisa fatxiga iyo waa ku sheegaa ibnulqayimna zaadku aad ugu baxfiyey addoon hadday tahayna addoontu hadday mutasawijo tahay naag addoonoo la qabo nin xoraa naag addoona guursaday shuruuddii uu ku guursanayay dabcan marka la helo waman lam yastadic minkum dowlan an yankixa almuxsanaati marka la helo shuruuddaa ayuu addoon guursaday addoontii marka iyadana markaa waxaa weeyaan casliga kuma samayn karo ilaa biidni sayidiha sayidka iyada iskale idin inuu ka qaato waa fasax ka qaato si kale casli uma samayn kara maxaa yeelay sayidkeeda de naagtan isaga iska leh ilmuhuna hooyaday ku raacaan addoonnimada ilmuhu addoonnimada hooyaday ku raacaan ee ninkan marka laba dhibaa marka meeshan isku imaanaya ninkanna waxaa laga yaabaa inuu xaajadiisa ka guto inuu rabo ilmihiisa inuu addoon ka dhigana inuusan rabin binaan calaa daalika casliga uu rabo ninka iskaloo sayidka naagtan u ahna de wuxuu addoonsadoo u shaqeeya rabaa isagan kee la qallibaa marka sayidkan saasaa imaam axmed iyo fuqaha badan ay leeyihiin hadday addoon tahay addoonta mutasawijo iyo waxaa loo kala qaadanaa mutasariya naag marka la addoonsanayo markaa ninkan qismi ugu dhacday iyo miduu soo gatay hadday tahay asaa ikhtiyaar hadduu raba casli buu ku samaynaya hadduu rabana umuwaladou ka dhiga karaa amaa midda mutasawijadae lagu daray oo sayidkeedii ku daray waa biidni sayidiha unbuu ku samayn karaa khulaasada masaladan casligu warkeeda tirada badan saas ayb bacdu ahlicilmina waaba mamnuuc sidiisay leeyihiinba ibnu xasmi baa ka mida xadiidka aan arki doonno una deliishanaya qaala xadaanaa isxaaq bn ismaaciil aطaalaqaaniyu qaala akhbaranaa sufyaan can ibni abi najiixin can mujaahidin can qazacata can abi saciid dukira dalika cinda اnebiy sal l slama lagu sheegay yacni alcasla buu u jeedaa qaala waxau yidhi falima yafcalu axadukum midkiin muxuu u samaynayaa walam yaqul ma dhihin falaa yafcal war midkiin waxaa muxuu u samaynayaa buu yidhi laakiin yownan samaynin ma dhihin falaa yafcal axadukum ma dhihin fainahu shaanigu maxaa yeelay shaanigu waxaa weeyaan laysat min nafsin naf ma jirto makhluuqatin la abuurayo ila allaahu khaaliquhaa ilaa hadday jirto allaahu allah khaaliquhaa khalqayo keeda abuurayo waa alle qaala abu daawuud qasacatu mowla ziyaad xadiidkan karaaha camalaa laga fahmayaa oo muxuu sidaa u yeelayaa laakiin nebigii yuusan samaynin ma dhihin xaaraan ma ah marka qaala xadaanaa ibaaxaa laga fahmi karaa qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala akhbaranaa abaan qaala akhbaranaa yaxyaa ana moxameda bna cabdiraxmaan bni hawbaan xadaahu ana rifaacata xadaahu can abi saciidin alkhudriyi ana rajulan qaal yaa rasuul allah rasuulka ilaahay ina lii jaariyatan gabar baan leeyaha doona wa ana aniguna aczilu canha waan ka siibaa wa ana aniguna akrahu waxaan nacayaa an taxmila inay uuraysato wa ana aniguna uriiddu waxaan doonayaa maa yuriidu rijaalu ragga waxa ay rabaan waynalyahuuda yahuuddana tuxadidu waxay ku sheekaynaysaa ana alcasla casligu maw'uudatu suqraa nolol duuggii yaraa inuu yahay nolol duugis yar inay tahay ayay ku sheekaynayaan qaala waxa uu yidhi nebigu kadabat yahuudu yahuud baa inay sheegtay low araadallaahu allah hadduu dooni lahaa an yakhluqahu inuu abuuro mastadacta adiga ma aadan karteen an tasrifahu inaad ka leexisid haddii alla uu dooni lahaa inuu abuuro adig kama leexiseen ayb xadiidkan isaga waxaa laga qaadanaya inuu bannaan yahay nebigana waa ku beeniyey warkaas yahuudda xadiid abi saciid yufiidu libaaxa addoommada weliba iyuu hadda ka hadlay xadiidkan xaraa'ir isagu kama aanu hadlay xaraa'irtu iyagu xaqay ku leeyihiin jimaaca iyo ilmahaba marka xaqeedii in laga dhumiyo ma bannaano qaala xadaana alqacnabiyu can malikin can rabiicata bni abi cabdiraxmaan can moxamed bni yaxya bni xabbaan can ibni muxayriisin qaal dakhaltu lmasjida masjidkii baan galay fara'aytu abaa saciidin alkhudriyi baan arkay fajalastu ilayhi xaggiisaan fadhiistay fasa'altuhu can ilcasli baan su'aalay faqaala abu saciid kharajnaa maca rasuuli illahi sal ly slam nebigaan la baxnay fii qaswati bani lmusطaliq faasabnaa sabaaya ayaannu helnay min sabi lcarab fashtahayna annisaa'a haweenkii baan marka jeclaysannoo u ishtihoonnay washtadad calaynaa waxaa nagu dheeraatay alcusbatu doobnimadii baa nagu dheeraatay wa axbabnaa waxaannu jeclaannay alfidaa'a ayaannu jeclaannay ayb waaxbabnaa waxaanu jeclaannay alfidaa'a ay ixtajnaa ila alwad'i waxaanu jeclaysannay haweentii markaa inaan yanii u tagno uurna waa ka cabsannay wa axbabnaa waxaanu jeclaysannay alfidaa'a furasho yacnii wax uur naga furto oo aysan haweentan ku uuraysanin ayb fa aradnaa waxaanu doonnay an naczila inaan siibno oo bannaanka shahwada ku daadinno uma qulnaa naczilu waxaanu nidhi ma siibaynaa warasuulullahina sal l slam bayna adhuurinaa iyadoo nebiga uu nagu dhex jiro qabla an nas'alahu annagoon su'aalin can daalika fasa'alnaahu waanu su'aalin can daalika kaagaasaan wax ka weydiinnay faqaala wuxuu yidhi maa calaykum anlaa tafcaluu waxba korkiinna maaha inaydnan samaynin maa min nasamatin naf ma jirto kaa'inatin ahaanayso ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaamaha ilaa wahiya kaa'inatun way un ahaanaysaa naf ahaanaysaa ma jirto ilaa maalinta qiyaamaha ilaa way ahaanaysaa un naftaas idinku waba ma bedeli kartaa qaala xadaanaa cuثmaan bnu abi shayba qaala akhbaranaa alfadl bnu dukayn qaala akhbaranaa zuhayr can abi zubayr can jaabirin qaal jaءa rajulu min alansaari nin ansaarta ka mida yimid ilaa rasuuli illahi sal slam faqaala waxau yidhi ina lii jaariyatan baan leeyahay aطuufu calayha waan ku wareegaa oo waan jimaaca wa ana aniguna akrahu waxaan nacaya an taxmila inay uuraysato faqaala czil siib buu yidhi canhaa xaggeeda ka siib in shi'ta haddaad doonto fainahu saya'tiiha waa u imaanayaa maa qudira lahu wixii loo qadaray haddaad doonto ka sii buu yidhi wixii loo qadaray waa u imaanayaa qaala waxau yidhi falabisa arajulu ninkii waa nagaaday uma ataahu waa yimid faqaala wuxuu yidhi ina aljaariyata gabadhii qad xamalad way uuraysatay qaala qad akhbartuka waan kuu sheegay buu yidhi annahu saya'tiiha maa qudira lahaa wixii ilaahay u qadaray inuu u imaanayo waan kuu sheegay yidhi aniga marka khulaasada marka xukunkiisu saas waaye xadiid waxaa soo arooray isaga dhahayo hiya alwa'du alkhafiy waa nolol duugid qarsoon waa xadiid dhahayaa jiro xadiidkaasi culammada qaar isagaa naasikh oo intana xadiidtan waa la naskhay dhahayaan taariikh baase loo baahan yaha naskhigu sida raajixana waxaa weeyaan xortu idinkeeda la'aantii lama samayn karo midda kale addoontaa iyada uu qofku leeyahay waa ku samayn karaa addoonta mutasawijadana biidni sayidihaa buu ugu samayn karaa xadiidkanna muslim baa wariyey baabu maa yukrahu min dikri rajuli maa yakuunu min isaabatihi ahlahu baabu bayaani maa kii caddayntiisiiba u baabyahay yukrahu la nacayo min dikri rajuli qofka sheegistiisa amaa yakuunu waxaa ahaanayo oo min isaabatihi ahlahu ehelkiisii ou jimaacaya ah ehelkiisii marka uu u tegayo inuu ka sheesheekeeyo nicidda la naco yacni inay xaaraan tahay qaala xadaanaa musadadun qaala akhbaranaa bishrun qaala xadaanaa aljurayriyu xaa waxadaanaa mu'amalun qaala akhbaranaa ismaaciil xaa waxadaanaa muusa qaala akhbaranaa xamaadun kulluhum can iljurayriyi can abi nadra qaala xadaanii shaykhu min dufaawata qaal taawabtu abaa hurayratan ku soo booday taawaytu tahawaytu waan ag fadhiistay oo waan u imid abaa hurayrata abaa hurayran u imid bilmadiinati yani isagaan ku soo degoon marti ahaan aan ugu imid falam ara ma aanan arkin rajulan nin min asxaabi nebiy sal l slam asxaabta nebiga ka mida ashadda kaga darnaan badan tashmiiran xagga xaydxaydashada yanii dadaalka yani walaa aqwama ka toosnaan badan calaa dayfin marti uga toosnaan badan minhu isaga yani nin marti ka dhowri og ma aanan arag fa baynamaa ana cindahu wakhtigaan agtiisa ahaa yowman maalin wahuwa calaa sariirin lahu sariir isaga uu lahaana uu saaran yahay wa macahu kiisunna agtiisuna uu yahay kiis yanii dembiil fiihi xasan quruurux oo ku jiro ow nawan ama laftimireed wa asfala minhu hoostiisana jaariyatun gabar ay joogta lahu isagu ou lahaa sawdaa'u madow wa huwa isaguna yusabbixu bihaa laftimireedka uu ku tasbiixsanayo isaguna uu laftimireedkii ku tasbiixsanayo xataa idaa nafada markuu dhammaado maa fi lkiisi dembiishii wixii ku jiray alqaahu ilayhaa waa u soo tuurayaa xaggeeda fajamacathu way ururinaysaa faacaadathu fi lkiisi dembiishii bay ugu soo celinaysaa fa rafacathu ilayhi way u soo kor yeelaysaa saa buu marka yeelaayey ayb ya fadafacathu ilayhi way siinaysay ayb xadiidka marka waxaa deliishado dadkan iyagu marka dhahayo xadiidkani u deliishadaan tasbiixan ama baalka musabbixada aaladdan lagu tasbiixsado xadiidkani u deliishanayaan marka xadiidka nin daciifa nin waxaa ku jira majhuul ah oo akhbaranii shaykhun min dufaawata ninkan markaa sheekha uu ka cabirayo yaa ah nin markaa aan mubham ah riwaayatulmubhamna waa daciif ayb sida raajixa yanii saxiix ahna waxaa weeyaan nebigu inuu yidhina soo martay icqidna alanaamila faraha gunta fa inamaa huna mas-uulaatun mustandaqaat marka taas waay marka sida sunnadu ay tahay marka waxa uu yidhi faqaala alaa uxadiuka miyaanan kuu sheegaynin adiga ayb alaa uxadiuka canii wa can rasuulillahi sal اl ly slam xaggayga iyo xagga rasuulka miyaanan kaaga warramaynin qaala qultu balaa baan idhi inaadan iga warramin iska daaya iga warran qaala wuxuu yidhi baynaa xilli ana anigu uwacakula ay qandhaysiinaya fi masjidi id jaءa rasuulu lahi baa yimid sal ا slam xataa dakhala اlmasjida intuu ka galay faqaala waxauu yidhi man axasa alfataa yaa arkay alfataa ninkii dhallinyarada ahaa dowsiya reer dows ah alaaثa maraatin saddex jeer buu yidhi faqaala rajulu nin baa wuxuu yidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahay huwa daa huwa isagu daa waa kan yuucaku la qandhaysiinaya fii jaanibi اlmasjidi masaajidka dhinaciisa faaqbala wuu soo qaabilay yamshi isagoo soconayo xataa xata intahaa ilaya intuu iga soo gaaray fawadaca yaddahu gacantiisii buu dhigay calay anuu i kor saaray faqaala lii macruufan wanaag buu i yidhi fanahadtu waan hinqaday faindalaqa wuu tegay yamshi isagoo soconayo xataa ataa muqaamahu ilaa booskiisii uu ka tegay alladii yusallii fiihi uu ku tukanayey fa aqbala calayhim waa ku soo jeestay wa macahu safaani laba saf iyadoo markaa ay maciisu yihiin oy la jiraan safaani min rijaalin laba safoo raggi ah wa safun min nisaa'in saf naaga ah aw safaani laba safoo min nisaa'in naaga ah wa safun min rijaalin faqaala waxa uu yidhi inna nisaa'ii inna faqaala waxa uu yidhi ina saani shayطaanu shay-an shaydaanku hadduu wax ii lowsiiye min salaatii salaadeyda falyusabbix ilqowmu qowmka ha tasbiixsadaan waliyusafiq الnisaau naaguhuna ha sacabtumaan tasbiix nimanka ha la yimaadaan naaguhuna tasfiiq qaala waxau yidhi fasallaa rasuulullahi sala اllahu alayh ali wasalama nebigu waa tukaday walam yansa min salaatihi shay-an salaaddiisana waxba kama iloobin faqaala waxa uu yidhi majaalisakum majaalisakum ilzamuu majaalisakum majaalisakum fadhiyadiinna ogaada fadhiyadiinna ogaadoo laazima jooga zaada muusa haahunaa wuxuu ku daray uma xamid allaha waatnaa calayhi uma qaala amaa bacdu uma itafaquu way iswaafaqeen uma aqbala cala rijaali raggii buu ku soo jeestay qaala waxau yidhi hal minkum arajulu hal minkum idinka ma idinka mid yahay arajulu nin idaa ataa ahlahu ehelkiisa hadduu u tago fa aqlaqa calayhi baabahu albaabkiisa uu korkiisa ku xiro albaabka uu xirto wa alqaa calayhi sitrahu daahiisii iyo yacnii asturkiisiina uu raariciyo uu rito wastatara bisitrillaahi ilaahay asturkiisana uu isku qariyo idinka idinka midoo sidaa ah oo ehelkiisa markuu tegay sidaa yeelaya ma jira qaaluu nacan baynan haa qaala waxau yidhi uma yejlisu markaa kadib uma yejlisu fadhiisanayo bacda daalika markaa kadib fayaquulu dhahayo facaltu kada facaltu kada tu dadka la soo fadhiisto saasaan sameeyey aniga ehelkiisaas xaaskii saas baan ku sameeyey dhahayo qaala waxau yidhi fasakatuu way aamuseen qaala faaqbala cala nisaa'i naagihiibuu u jeestay faqaala hal minkunna man tuxadiu ma idinka mid tahay mid ka sheekaynayso waxaa markaa yanii ninkeeda iyada dhex maro fasakatna way aamuseen fajahat fataatun gabar yar yaa jilba jabsatay qaala mu'ammalun fii xadiidihi fataatun gabar yar kacaabun oo markaa uu naaska u soo baxayo gabar yar un marka aad da'deedu yartahay calaa ixdaa rukbatayhaa bay ku arrumatay labadeeda jilbood mid bay ku istaagtay wa tadaawalad kor bay isu bixisay way isdheeraysay lirasuulillahi rasuulka in si u arko lirasuulillahi bay isku dheeraysay isu dheeraysay liyaraahaa soo u arko wayasmaca kalaamaha warkeedana u maqlo faqaalad waxay tihi yaa rasuulallah rasuulka ilaahayow innahum iyagu layataxadauuna way ku sheekaystaan wa innahumna haweenkanna layataxadanahu way ku sheekeeyaan iyaguna faqaala hal tadruuna maa maalu daalika markaasuu nebigu yidhi oo arrintaa tusaalaheeda waxay tahay ma garanaysaan faqaala wuxuu yidhi innamaa maalu daalika kaa tusaalihiisa maalu shaydaanatin shaydaanad weeyaan laqiyad la kulantay shaydaanan shaydaan fi sikati dariiqa kula kulantay faqadaa minhaa xaajatahu xaajadiisii uu ka gutay wannaasu dadkana yanduruuna ilayhi ay fiirinayaan warkii ilaahay wax uu ku ceybqiryadaad adig bannaanka keento shaydaan iyo shayddaanad waddada isku koray oo dadku ay u jeedaanoo kala wa alaa hooy ina diiba rijaali ragga yacni barafuunkooda ma adhara riixuhu waa wixii caraftiisu ay muuqato walam yadhar lownuhu midabkiisu aanu muuqanin alaa ina diiba nisaa'i ma adhara lownuhu wixii midabkiisu muuqdo waay barafuunka naagaha walam yadhar riixuhu caraftiisa aynan daahirin oysan muuqanin qaala abu daawuud wamin haahunaa xafidtuhu can mu'ammalin wa muusaa intaanan ka xifdiyey alaa laa yufdiyanna rajulun nin yanii intan laga bilaabo labadaanaan ka xifdiyey sheekh alaa laa yufdiyanna yuusan gaarin rajulun nin ilaa rajulin nin walamra'atuna ila mra'atin yaanay gaarin ilaa ilaa waladin ow waalidin ayb alaa laa yufdiyanna rajulun ilaa rajulin yaanu gaarin wala mra'atunna ila mra'atin yaanay gaarin ilaa ilaa waladin oo waalidin dad isdhalay un maahane iyagu marka hadday isla joogaan ama isla jiiftaan dhib male dad isdhalay wadakara aaaliatan buu sheegay fanasiituhaa waan iloobay wahuwa fii xadiidi musadadin walaakinii lam utqinhu xadiidka musadad ma itqaaninin kama uxibu sidaan aniga u jecelahay yani sidaan aniga u jecelahay oo aan xifdiga u rabay uma hayo uu leeyahay ilaa dhowr meelaan ku soo marnay sidaanoo kale uu leeyahay wa qaala muusa akhbaranaa xamaadun can iljurayriyi can abi nadrata can idufaawiy ayuu yidhi marka xadiidkan calaa kullin sanadkiisa ninkaa mubhamkaa ku jiro laakiin jumlooyinka qaarkood shawaahiday yeelan karaan ninku inaanu naagta waxa uu ku sameeyo uunan ka sheekaynin iyo qaybtan dambe oo dhiibka naagaha iyo dhiibka nimanka kala duwanaanshadooda iyo waxyaabaha ku tacalluqa aakhiru kitaabi innikaax وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه